kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiimba kusoo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somalia diaspora news com dhegeystayaal sidii lala socday toddobaadadii ina soo dhaafay waxaa ka socday dalka kenya guud ahaan gaar ahaan magaalada nairobi khaasatan xaafadda isliya ee soomaalida ugu badan ay ku nooshahay dalka kenya howlgalladaas oo ciidamada kala duwan ee amniga ee dalka kenya ay ku bartilmaansanayeen shucuub fara badan oo soomaaliya oo halkaa qaxootinimo ganacsi iyo meherado kala duwan ku haysta haddaba dareeno kala duwan ayay soomaalida dunida dacladeeda ku nool falkaasi ay ka bixisay halkan magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada waxaa ku nool soomaali fara badan oo marar kala duwan soo maray dalka kenya soomaalidaas ayaan fursad u helay in aan wax ka weydiiyo siday u arkaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee naxdinta lahaa ee dalka kenya laga soo sheegayay soomaalida halkan ay la fadhida waxaa ka mid ah jaamac cali jaamac cali cawaale cali faadimo xuseen iyo cumar cabdulqaadir soomaalidan muddooyin kala duwan ayay ku noolaayeen dalka kenya ugu horeyntiina waxaan ku horeynayaa jaamac cali jaamac oo halkaa nairobi kana soo shaqeeyey ardayna kasoo ahaa muddooyin kala gedisan jaamac ugu horeyn waxaad nooga warantaa kenya markii aad joogtay xaalada soomaalida kenya ku nool sida ay ahayd
wallaahi xaalada soomaalida waxay ahayd berigii hore intii sagaashankii ilaa sagaashan iyo lixdii ilaa sagaashan iyo shantii amin todobadii ilaa labadii kun arintii soomaalida kenya ku nool waa iska yaro fiicnayd mashquulkaas saa-idka iyo burburkaas iyo waxaas iyo iyo booliiskan reydka iyo ma jirin intii dambe waxawaaye arrimahan waxaa ka rifay argagixisyadaan ka jirta soomaaliya inkastoo kenyana ay advantage ka qaadanayso because of they sayin there against war against maxaa la yirahda sheeg terrorism oo soomaaliya ka jira dhibaatadan soomaalida lagu hayana waa dana gaar oo kenya ay ka leedahay waa gartay jaamaca mahadsan tahay waan usoo noqon doonaa faahfaahinta kenya waxyaabaha ay uga jeedo cali haddaan iminka hadda cali usoo jeesta cali adigu xiliyadii aada joogtay kenya guud ahaan khaasatan magaalada nairobi nolosha soomaalida xilligaas ku jireen waxay nooga sheeg
bismillahi raxmaan raxiim waagaa nairobi jooga aniga nolol fiican baa ku heysana soomaalida waan shaqaysanaynay darawlin baa ahayn nalama dhibaatay jirin oo si wanaagsan baa naloo dhaqmi jiray askariga downa qabto sharci buuna wadiy jira haddaan haysan waan sii jirnay haddaan ahin gurig baan kusoo iloobnaan dhihi jirna waan iskeen dhaafi jireen tan hadda maanta ka jirtana waxaan u arkaa in soomaalida gooni ahaan loo raasanayo marka waxaan dhihi lahay dowladda kenya ama ama booliiska ama shacabka soomaaliya waa dad walaalihiina oo daraysa oo dhul idinla leh oo dhul idinla degan marka aada baan u cambaareynaya dhibaatada haweenka maatada loo geysanayo oo soo qaxday marka aniga waan ka xumahay taas oo lagu sameynayo soomaalida waa si wanaagsan aad baad umahadsan tahay cali iminka faadimo xuseen faadimo marka hore adigu ma soo martay nairobi iyo kenya
assalaamu calaykum haa kenya waa joogi jiray ninetwogi ilaa two thousand sevenkii aniga muddada kenya aad joogay meela xumeen aada u fiicneed laakiin hadda waqtiyadii dambe kenya aada baa loo haleeyay because of religionsa laga hadlay soomaaliya la dhibaateeyey soomaaliya anigoo ebilba dhibaateysan wadankeena kasoo dhimaanay kenya inayna garab qabatay ahayd inoo gacmo furo nagu soo dhaweeyaan laakiin sida dadka loola dhaqmaa ma ka helin waalidiinta iyo caruurta si loola dhaqmaayo ilama qurux badno waxaan dhihi lahaa kenyo hala daaya dhibkii buuq maatada hala caawiyo waa si wanaagsan cumar cabdulqaadir oo muddo dheer oo muddooyin kala duwan isaga qudhiisa kusoo noolaa magaalada nairobi iyo guud ahaan dalka kenya cumar sideed u aragtaa aan ku horeyno bal horta sidee bay ahayd nolosha kenya soomaalida markaa ka tagtay soomaaliya ee kenya tagtay nolol noocaya bay ku haysteen
horta bismillaahi raxmaan raxiim waddanaan waddankaaga ahayn waxaa waaye waa iska dareen ku joog meel walba adduunka ka joogtid khaasatan soomaaliya markuu qofka soomaaliya uu kasoo tago soomaaliya uu yimaado kenya wuxuu ahaa magaalo uu amni iyo nabad iyo wax walbaba uu ku haysto magaalada nairobi inkastoo aan loogu talagelin qaxootiga inay soo degaan oo boosas ay jiraan qaxootiga loogu talagalay inay degaan kenyaatigii iyo dowladoodaba waxay u fasaxday soomaalidu inay ku noolaadaan magaalada islii islii oo noqotay xarun ganacsi aada iyo aada u weyn mudooyinkii dambe noqotay magaalo aada iyo aada ganacsigeeda u fiican yahay dadku soomaalidu ay aada iyo aada ugu soo badanayeen taas oo keentay soomaali inaysan noqon dad community fiican Eh, community fiican markaan leeyahayna waxaan ka wadaa not all soomaaliya oo dhan inay wada xun yihiin laakiin ay jiraan dad xumaanta aan iska qabanayn oo barbaleenkii iyo dhibaatadii soomaaliya aan uga soo cararnay kuwadaan s- islii gudaheeda ama ha noqoto qeyb qabiil ah qabiil ahaan ama xumaantii oo la iska celinayn taas oo keentay inaan target u noqono qof walba oo aan jinto gooniya wato sida dowladda kenya iyo wadamada kale oo markaas buush garaynayso kenya inay dhaqdhaqaaq ka sameyso
waa garta waa si wanaagsan Een, jaamac hadday aan kusoo noqdo jaamac sida cumarba uu sheegay iminka dowladda kenya waxa ay sheegaysaa in in ay jiraan dhibaatooyin dhanka amniga ah een, oo ka dhashay qaxooti fara badan oo aan soomaali u nahayne een, geeska africa oo dhanka kala yimid oo dalka kenya ay xarun u noqotay Een, dhibaatooyin iyo argagixiso falaal argagixiso oo soo noqnoqday ma u malaynaysaa in dhibaatooyinkaas ay dowladda kenya ka cabanaysa inay yihiin qaar wax ka jira mise waa uun marmarsiyo loo isticmaalayo in in soomaalida dalkaa laga saaro Ah, sidaan horta aniga ogahay waxaa waaye een, soomaalidii berigii degnayd maxaa la yiraahdaa kenya waqtigii hore aan eh, ay soo gelaysa soomaalida Eh, horta kenya waxaa ku nool qaxooti badan oo east africa iyo eastern africa ka kala yimid sida sudan congo and somalia Eh, the problem waxaa waaye aniga kenyaan ku noolahay for long period waan kasoo shaqeeyay and then eh, at the same time waxbaan kusoo bartay Eh, markii raidka noocan camal jiro oo target lagu subinayo the somali community meesha ku nool yihiin it doesn't affect xaafadaha kale ee ka baxsan magaaladaas oo so this put me aniga waxay i gelisay shaki macnaha ku saabsan this is only target to only one community oo sida kenya dowladda ama shacabka kenya ay kula dan leeyihiin taasa marka aniga walwal aada i gelisay because magaaladii waa degan tahay waxaa lagu leeyahay magaaladii islii soomaalida raid baa ka socda adiga ma ogaan kartid unless qof islii kaaga soo sheego ama familka ama qolaalka ama saaxiibka marka this is a target and at the same time waxaa waaye eh, waxaan leeyahay because of hadda waxa ka socda soomaaliya iyo arrimahan ku saabsan terrorismka uh, it's it's bringing more problem it's, it's challenging like the Kenyan forces waxa waaye Soomaaliya ku sugan yihiin and at the same time waxa waaye uh, it's it's kind of uh, revenge inay jirto
waa gartay Een, cali sideed u aragtaa een, xilligaa aad joogteen ee hore ee aad tiri way nabdoonay dadku way ka shaqaysanayeen may jirin dhibaatooyinkan argagixisada oo kaleeto iminka kenya eh, weliba nairobi iyo mombasa marar badan qaraxyo ayaa ka dhaca waxaana sheegta kooxaha soomaaliya ka dagaalama sida al-shabaab oo kaleeto westgate mool wixii ka dhacay oo kale waad arkayseen Een, dowladda kenya may jirtaa arrin ku khasbaysa inay ololahan oo kale ay qaadaan oo ay dadka ay qabqabtaan Een, haddiise ay jirto sidan ay hadda ula macaamilayaan ma tahay si habboon oo sharciga waafaqsan
oo bismillahi raxmaan raxiim oo aniga horta ma qabo in soomaali ahaan loo raadsado dadkaas waxaa ku jiro dad ajaaniba dad oo oo kala duduwan soomaali keliya maahan haddana ah, dadka la raadsanayo lama qabsan waayo waxaa la qabsan waaya maatadii caruurtii haweenkii waxaan arkaysaa ah, maamo oo cunugeeda xataa naaska u u daynaynin oo loo ogoleen aniga taas waa kasoo horjeedaa mana ogoli waa dowladda kenya kuma raacsanaya waxay sameynayso Eh, midda kale argagixisaday raadinayaan waa dad la yaqaan waa dad meelay kasoo jeedaan la yaqaan wayna heli karaan hadday u baahdaan laakiin tan waa mid loo abaarayo soomaalida in lagu dhibaateeyo lagu lagu lagu dhaco hantidooda lagu nabaad guuriyo wadankana laga raro taasaan aaminsanahay aniga waan gartay waa si wanaagsan Een, faadimo xuseen haddii aan eegno een, falalka een, ammaanka ka dhanka ah ee nairobi iyo mombasa ka dhaca ee inta badan ay kooxaha soomaalidu sheegtaan ayay leedahay kenya ayaa sababay inaan howlgalladan samayno dadkan aanu qabqabanno baaritaan baanu samaynaynaa arrintaas sidaa ma kula muuqataa
maya ani tayda haddaan ka hadlo waxaa u arkaa anay kenya waxaa u imaanay nabadgelyo soomaali haddaan ahna nabadaa raadinaynay soomaalida in la cambaareyno aada aga xumahay because anaga nabadaa soo raadinay laba waxyaaboodan meesha waa laisku qaldaayaa dowladda kenya uma aha soomaalinimo ma aha diinna way ku jirtaa diinnimona way ku haysataa soomaalina way ku haysataa marka ni diinta dadka lagu faragashtaana dowladda kenya aada aga xumahay teeda kale soomaali kimia qormo nooc walba kenya konton iyo laba wadan waayo nairobi iskugu wada imaadeen qof walba uu shaqaysana marka fartii yeertaba soomaali in la dhaho maanta amad happy maku faraxsani waa gartay cumar waxaad ka dhawaajisay in aanay jirin isku duubni soomaalida ku nool kenya ee soomaaliya ka timid arrimahan sidee looga hortegi karaa maxaa soomaalida la gudboon oo tallaaba inay qaadaan iminka aniga soomaali waxaa la gudboon inay wadankooda dhistaan dib wadankooda ugu laabtaan brobleenka kenya ka dhacay hadda tan qafaalka soomaalida ku socdo mostly soomaali haddaan nahay waxaan u aragnaa inay brobleen anakana quseyso kaliya inay tahay laakiin aniga waxaan u arkaa shaqsi ahaanteyda casaa an tuxibuu shayan casaa an takrahuu shayan fa huwa khayrun lakum waxaa laga yaabaa waxyaalo ay ninka kheer shar u malaynaysiin laakiin kheer ininoo noqnoqdo soomaali haddaa tihiin dhammaanteenba kenya ka tegitaankiisa ama qafaalka dadka la qabanayo ama caruurta la qabanayo wadankii lagu celinayo waxaan u arkaa aniga inay nabad ay ka dhalan doonto wadankeena geyiga aan ku dhalano soomaaliga ah wadankan la dhistay kenya saraha ku yaala boqolkiiba siddeetan soomaaliba iskale lama yaqaana lacagta meel ay ka keenaan wadanan lahayn bay dhisanayaan shacabkiibaa nanacay dowladii baa dadkii nacday so qofka haddii guri uusan lahayn uu dhisto waxaan jeclaan lahay inuu gurigiisa ku laabto gurigiisa wax ka dhisto oo dib gurigiisa ugu laabto aniga maanta barbaleenka kenya ka taagan kama xumi kenyaatiga waxay nagu sameynayaan waxaan ka xumahay soomaalida weli kusii daba nool oo weliba ku degan ama u ciirtamayso dhehayso kenya maxay saas noogu gelaysaa kenya saas nooma gelin anakaa saas isku galna haddaan soomaali nahay wadankeena dib aan u laabano aan dhisano isagaa dhistaan nooga baahan aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida soomaalida ku nool magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada oo fikradahooda kala duwan ka dhiibanayay sida ay u arkaan howlgallada ciidamada kenya ay ka wadaan xaafadda soomaalidu ku badan tahay ee islii ee ku taala magaalada nairobi ee dalka kenya oo dhowaanba laga soo sheegayay in soomaali aada u fara badan oo ilaa afar kun oo qof oo soomaali ah magaalada laga qabqabtay islamarkaana meelo aan munaasib ahayn xabsi looga dhigayo lagu hayay intaan dib hawada ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo